etoobiya waxay haystaa dhul aad u ballaaran oo kheyraad badan leh oo soomaalidu ay leedahay sidoo kale waxa ay gumaysataa dadka soomaaliyeed ee halka ku dhaqan intaa kuma eka ee dalka soomaaliya intiisa kale duulaan ayay ku joogtaa ciidamadeeda oo taangiyo wata ayaana ku sugan waxa ay doonaysaa in wax soomaaliya la yidhaahdaba adduunyada laga waayo haddaba etoobiya maxay soomaalida ka aaminsan tahay waxaa arrimahaas inooga warramaya nin ka soo jeeda dhulka soomaali galbeed islamarkaasina ku barbaaray etoobiyana waxyeelada ay geysanayso ama gumaysiga ay dadka ku hayso in muddo ah goobjoog u ahaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سؤال هذه ويديسي ان هدي ان كجوابه ان سوماليدا ان حبشيدو maxay ka aaminsan tahay een horta xabashidu waa cadowga koobaad ee ummadda Soomaaliyeed waana cadow soo jireen ah oo dabada ku haya muslim nacayb een marka isagoo islaam dirir ahaa bay ummadda Soomaaliyeed daris noqdeen marka cadaawadii islaamka uu hayay xabashidu ay u haysay ayay maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay kula kacda goor iyo ayaan marka Soomaalida waxay ka aaminsan tahay xabashidu inay yihiin ummad muslim ah oo carab u nasab sheegata oon xabuushnimada ogolayn ah qoomiyad rucaad ah oo reer guuraa ah oo dilaa ah oo waxaa weeye guurto oo dhulka maaragta ku faafta marka waxay u arkaan inay cadow yihiin cadow diimeed kow cadow wadanka ku siqaya inay yihiin waa laba marka aad iyo aad bay maaragtay col ugu hayaan marka waad og tahay oo dadka ummadda soomaaliyeed waxaa jiri jiray maaragtay siraac sidii maaragtay halgamayowgii hore ee muslimiinta oo ummadda soomaaliyeed ay taageeri jireen ama ka dhashayba sidii axmed guray oo kaleeto iyo nimankii faraha badnaa ay qaarna ka horreeyeen qaarna ay ka dambeeyeen ee mujaahidiinta ah waad aragtay cadaawadda maaragtay intay gaadhsan tahay waxay aaminsan yihiin oo inoo aaminsannahay hilibka caydhin inay bareen soomaalidu inay bartay dagaalkii ay ku hayeen farihiisa iyo maaragtay dhibka ay u geysanayeen meeshii dabka bildhaamaba lagu duulayay siiba maaragtay waqtiga axmed guray uu amiirka ahaa waxay ka aaminsan yihiin ummadda soomaaliyeed cadowgooda koobaad ummadda waxaad arkaysaa ummaddii soomaaliyeed oo waagaa jirtay markii ay jabtay khilaafadii amiiradii u dambeeyey amiirkii uu burburay ummaddii soomaaliyeed ee meeshaas ahayd waa la baabi'iyey wax ka dhaqan oo maanta raad iyo jabad yar baa ka muuqda meelahaas waxaad ku arkaysaa harar agagaarkeeda sida dhangega oo kaleeto oo meelaha buurta weyn oo harar ka foorarta dhanka hawaa isu rogan iyo jigjiga maarata markaad xaggaa u dhaafto wax yar dhulkaasa dadkii ku arkaysa axmed guri la shaqayn jiray jabadkoodiiba hadda ninkii taga aahaar buu ugu tagayaa reer hebel baan ayaan ahaan jiray iyo wax yar baad meelaha ku arkaysaa welibana afka oromooga ayaa haddana liqada oromada intay kusoo guurtay wixii khilaafadii ka dambeeyey ay ku habsatay dhulkaas oo magaalooyin iyadoo raadsanaysa ayay liqday soomaalidii oo wax yar baa kasii muuqda marka tan iyo siraacaasaa soo socday oo aad iyo aad siraac u dheera ahaa intii ay khilaafadu jabtay ummaddii ay baabisay ka dambaysay qabaa'ilka soomaaliyeed wax badan bay xor iska ahaayeen oo iyagu haysdildilaan ay maarata aynan gaala la joogin kadib ingiriiskaa qabsaday ingiriisku markuu qabsadayna waxay damac ka galay xabashidii oo waddankaa joogtay sida oo abasinia la dhihi jiray intaan etoobiya la samaynin waxaa damac ka galay inay ummadda soomaaliyeed isdili jireen oo muslimiinta inay qabsadaan marka ingiriiska wax badan weydiisteen oo yidhahda ingiriisoo niman waa niman annaga ah wadankan annagaa leh hana loo fasaxo ingiriis soomaalidu weydiin jira wuxuu dhaha yaa tihiin soomaalida waxay odhan jireen badankooda waxaanu nahay annagu muslimiin baan nahay yaad ka tihiin carab baan ka nahay maxaad isu tihiin boqor melileh waxba isuma nihin xabush iyo annagu waxaanu kala nahay carab saasay ku dhihi jireen ingiriisku marka wuu baadhay baadhay baadhay kadib wuu kala qaybiyey intuu dhulku haystay dhul wuu iskaga tego dhulkan hadda waqooyiga soomaaliya loo yaqaano wuu iskaga tegey dhulkan hadda la yidhaha galbeedka soomaaliyana wuxuu ku wareejiyey xabashi si sira ugu wareejiyey inkastoo qabaa'ilada qaarkood loo sheegay oo loo sheegay isimadoodii sida laan maqlay taasuu ku wareejiyey xabashidu markii waddanka la wareegtay oo ay ka kacday ingiriisku calan baa laga taagay jigjigo oo kale waxaa laga taagay dhagax buur iyo ashaca meesha la yidhaahdo gobolkaa shiniila ka tirsan ama diridhaba calankii soomaaliya laga taagay oo hargeysa laga taagay baasna laga taagay iyagoo dadku ayna ogeyn xabashi in waddanka lagu wareejiyey kadib muddo xabashi baa timid baqle iyo baabuuriyo wax wadata dadkii way xasuuqday xasuuqii ashica iyo dhagax buur labadaa magaalaha ugu badnaa ibir ayay ka dhigeen dadkii iyagoo dadku oo toddobaadan la ciyaarayo oo xornimo la haysto iyay xabashidu gumaas ka geysatay magaalooyinkaas oo ay tidhi waxaa dhulka annagaa la wareegnay gumaadka laga soo bilaabo iyo maalinka maanta aan taagannahay dadkaasi haddii la qori lahaa ummadda nool iyo ummadda ay gacantooda ku dileen waxaan u malaynayaa ummadday dileen inay badan tahay soomaalidu waxbana ma qoraan waxbana ma xisaabiyaan inta anugu aan u taagnaa iyagoo dad laysay ama qabaa'ilna ka dhigtay lama tirin karo haddii laga soo bilaabo waagan kurayga ah afar jirkayga waan garanayaa xoolaha iyagoo ku xaraysan ceelasha ku xaraysan oo xabashidu ay u xaraysan tahayoo aanu ka ooyeyno bannaanada oo waxna loo lisay iyo waxbatoona aanu la'nahay baan garanayaa iska ka soo gudub wixii oo intii dagaalkii to- soomaaliya iyo uu dhacay horta dagaalka soomaaliya markii uu dhacay oo ay soomaaliya ku duusha gobolka waxoogaa gobolka maaragtay dee etoobiya cabsi badan baa gashay waatay ortodhogaska u qayshatay oo ruushka uu badbaadiyey intii ka dambaysay ee dowladda soomaaliya dhisnayd waxoogaa inay dadka laayaan ma dhex socodkooda waa yaraa meelay ku urursanaayeen xerya maarata magaalooyinka ayay maarata ku wareejinayeen xayndaab bay ku wareejinayaan godad bay ka qodan jireen halkaasay iska urursanaan jireen soomaaliya waxay la sugi jireen un xilli ay ama burburto ama saasay la tugi jireen Waa halkaas marka dadka ma ayna dhex yaaci jirin oo inay waxa magaalada jooga diisho mooyaane waxa baadiyaha inta badan mayna bixi jirin ciidamadii soomaaliya iska mari jiray oo jabhadaha iska jiray oo danka mayna geli jirin oo godkooda waxay ugu soo gala unbay ilaashan jireen marka muddo way sugeen sugeen sugeen dee jabhad fara badanna waa lagu kiciyey soomaalida oo dowladda soomaaliya oo ay ka gaban jirtay jabhadda soomaaliya markay burburtayna dhufaysyada ka soo baxeenba soomaaliya o dhan ba iyadaa oday u noqotay kuwii hore u haysatay iyo kuwii maaragtay xorta ay ka cabsan jirtay intiiba iyadaa oday u noqotay oo maaragtay dee isku dubu- isku duba ridatay Een, waad ogtihiin wargeyska la yidhaha sharqul awsat een, wuxuu weydiiyey maxamed siyaad barre markii uu dowladdiisa burburtay iyo ugu tegay lagos magaalada la yidhaahdo wuxuu yidhi nin yahow wax badan baad soomaaliya maarata wax badan buu waraysi ula yeeshay waraysi wuxuu ku soo gebagabeeyey ummadda soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd wuxuu yidhi waxaan kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed inay daa'imaan dagaalka xabashida siday u sii jiraan hadday dagaalka ka daayaan xabashida ma sii jiri doonaan ayuu ku soo gebagabeeyey mungista xaalamaryo isla ka daba cararay baa loogu tegay zimbabwe isagoo jooga iyo isla wargeyska laftiisii Ee, wuxuu waraystay uu yidhi wax badan baad etoobiya soo xukuntay maxaad u qabatay etoobiya waxaan u qabtay buu yidhi waxaan boqortooyadii dhistayna aynay u qabanin nin ka dambeeyaan uu qaban doonaynin waxaan u qabtay cadow bay leedahay keliya etoobiya cadowga bariga ka jira oo barigooda reer barigooda ah oo soomaali la yidhahdo dad muslimiin ah cadowgiina anaa jabiyey qabaa'illo aan hubeeyey baan ka dhigay jabahaad baan u sameeyey waanaan ku burburiyey dowladoodii dibla isugu tegi maayaan ayuu ku- ayuu ugu jawaabay wargeyskaasay ku qoran tahay marka cadowti- cadootinimadeeda anugu waxaan u soo joogay dadka iyadoo geela laysa geela oo geela ceelasha lagu laayo diyaarad lagu duqeeyo dadka la laynayo oon loo aabayeelaynin waa soo gaadhay Een, waxyaalo badan oo hadda aan maaragtay lagu soo koobi karin ina de buwaag laga qoro mooya soomaalida wax ma qortee ayaa anagu u soo joogay etoobiya iyo wax maaragtay iga horreeyey oon maqlay iyo waxaan anigu goobjoogo u ahaaba marka cadowgaas ummadda soomaaliyeed waxay isku dayayaan inay baabi'iyaan oo ama ay xabashiba ka dhigaan kaasi wuxuu ahaa nin ka soo jeeda dhulka soomaali galbeed oo inooga warramaya cadaawadda etoobiya ee soomaaliya u hayso